Hay'adda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa gaari nuuca gurmadka degdega ah ee ambulance kala wareegtay Hay'adda Daryeelka Hooyada iyo Dhallaanka ee Makubo. Gaarigan waxay Hay'adda Daryeelka uga qayb qaadan doontaa ugurmashada shacabka Soomaaliyeed ee waxyeelada la kulma, waxaana maalmaha soo socda qorshuhu yahay in sidan oo kale hay-addu markaasi ay soo gaaraan gaari nuuca markaasi gurmadka degdega ah. Maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee Sodma, Xasan Cabdiqaadir Ciise ayaa la wareegay gaariga isagoona u mahadceliyey hay-adda daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee Amakubo.
maanta waxaan joognaa xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay-adda maareynta masiibooyinka waxaa sharaf noo ah in hay-adda amakubo oo ah hay-ad samafal kana shaqeysa gurmadka caafimaadka degdega ah wax badanna ku howlneyd runtii sidii garab wanaagsan oo aad u wanaagsan u siin lahayd ummadda soomaaliyeed in aan maanta kala wareegno gaari ambulance ah oo ah gawaarida ay runtii baahida weyn u qabtay hay-adda maarinta masiibooyinka markii loo eego dhinaca gurmadka degdega ah waxaan kaloo rajaynaynaa insha allahu maalmaha ama toddobaadyada soo socda inay soo gaaraan gawaari iyo qalab caafimaad oo mar dhow insha allahu tacala rajeen latiinay labada toddobaad ama saddex toddobaad soo socda inay soo gaaraan wada shaqayntana intaa kasii bilaarato aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dadkii gacanta ka geysatay soo dhiibtay gaarigan ambalaaska iyo hay-adda amakobo xarunteeda xafiiska muqdisho ee madaxdeedaba aad iyo aad u mahadsantiin